ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobleh ayaa dhinaca muuqaalka waxa uu kaga qayb galay shir shalay galab magaalada baydhabo uga furmay guddiga farsamo oo qabanqaabinaya kulan qaran oo laga yeesho doorashada soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh gelinkii dambe ee shalay ay ahayd markii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay uu shir uga furmay guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka kaasi oo dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddigan farsamo oo kulankoodii ugu horreeyey yeeshay ayaa waxay isugu jiraan xubno ka socday dowladda federaalka kuwa ka socday maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo habka fogaan aragga uga qayb galay furitaanka shirka ayaa guddiga farsamo u sheegay in soomaaliya ay ka sugayso sidii xal looga gaari lahaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka ayaa guddoomiye iska doortay waxayna guddoomiye ka dhigteen wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya intii uu kulankooda socday guddiga farsamada waxaa sidoo kale ka qayb galay kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo guddiga ugu warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee lasoo maray iyo waayo aragnimadiisa shirarka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka wasiirka dastuurka dowladda federaalka saalax axmed jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka ayaa saxaafadda uga warbixiyey shirka baydhabo uga furmay waxaan rabnaa halkan inaanu warbaahinta ku wargelino in shirkii guddiga farsamo ee kasoo baaraandegayey ee soo dhammaystirayay arrimaha doorashooyinka iyadoo laga duulayay heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ay madaxda qaranku saxeexeen inaanu maanta ka furanay magaalada baydhabo saacaddu markay ahayd shantii galabnimo shirka markaanu furanay kabacdi isla markiiba waxaa talooyin iyo nagu soo biiray oo xagga fogaal aragga kaamarada nagaga soo biiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay waajibaadka lanooga fadhiyo iyo arrimaha loo baahan yahin xal laga gaadho intaa kabacdi shaqadaydii baanu sii wadanay qodobadii saddexda ahaa ee laysla ogaa baanu ka baaraandegaynay hawshana si wanaagsan ayay lahadda noogu socotaa waxaa iyana kaloo xusid mudan in madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftagaren uu halkan noogu yimi isna uu dardaaran iyo hoga tusaaneyn iyo intii uu usoo joogay arrimaha wadaxaajoodka xagga sare markay noqoto madasha wadatashiga ayuu nala wadaagay inihii aanu fadhinayna hanaan aanu ku wada shaqayno iyo iyo qiyamkii baanu isla meel dhignay hawshana ilaa hadda si habsami leh way noogu socotaa guddoon iyo guddi baanu yeelanay si wada ogola oo isu tanaasul ku dhisan ayaanu go-aamadan u gaaraynaa shaqaduna ilaa hadda si wadajira baan u wada wadnaa waxaanuna ku rajo weynahay in caawa ilaa kuwada inaanu shaqeynaanu rabnaa iyo beriba inay awushu intay naga soo dhammaato insha allahu tacaala dalkani uu doorasho wanaagsan oo si nabada ku dhacda oo sunnihii hore ee jiri jiray aynu sii marno saasaan ku rajo weynahay guddigan farsamo oo ka kooban afar iyo toban xubnood ayaa ka shaqayn doona qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaranka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo